munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay jaamacadda samsam ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka jaamacadda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda samsam injineer maxamuud maxamed ayaa ka waramaya tirada ardayda iyo waxyaabaha ay barteen waxaan halkan maanta u joognaa inaan u dabaaldegno arday gaarayso boqol siddeetan iyo labo arday oo ka mid ah ardada magaalada muqdisho kambaskeeda ka qalin jebinayo iyadoo isbuucii lasoo dhaafayay aan ugu dabaaldegnay kambasyada kala duwan ee jaamacadda xarumaheeda magaalada baydhabo iyo magaalada jowhar maanta waxaa halkan nala fadhiyo oo aan ugu dabaaldegaynaa takhaatiir oo aan rabno mustaqbalka in ay waddanka ka kaabaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka waxaana la joogo aan u dabaaldegaynaa howlwadeennada caafimaadka injineero farsamo yaqaano dhinaca tiknolojiyada ah farsamo yaqaano dhinaca maamulka ah farsamo yaqaano dhinaca xirfadaha beeraha ah waxaan leenahay dhammaantiin dadaalkii dheeraay ee aada soo gasheen waa mid aad ku guulaysateen xaqna waxaa u leedihiin maanta inaad dabaaldegtaan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir iyo qaar ka mid a madaxdii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda qalinjibinta ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada xilli ay yarayd in la arko arday iskuul u socda iyo macallin galaasu ka lahaya runtii haddii ilaahay fadligiis subxaanahu wa tacaala iyo dad yar oo kooban runtii oo isxilqaamay walaalayaal maanta sida loo sheegay waxaan u dabaaldegaynaa xafladda qalinjibiyaasha ama ardayda qalin bedelanayso ee dufcadii saddex lixaad ee jaamacadda zamzam sayniska iyo teknolojiyada runtii waa munaasabad aada u qiimo badan aadna u weyn
oo runtii wakhti badan iyo dadaal badan ku soo bixiyey inay heerkan soo gaaraan sidoo kaleeto waalidiintoodii la soo dadaalay oo wax la soo qabtay oo garab taagnaa una hanweynaa waxaan idin leeyahay waa maalin weyn waa maalin farxad leh laakiin farxaddaas waxa ay dhammaystirmaysaa marka wixii aada soo barateen ay noqdaan wax aad adinku isku anfacdaan waxaad qoysaskiinna ku anfacdaan iyo wax aad dalkiina ku anfacdaan ardayda ka qalinjibisay jaamacadda zamzam ee magaalada muqdisho ayaa ah dufcaddii lixaad ee ka baxda jaamacadda kuwaasoo bartay kuliyadaha lagu dhiga jaamacadda